فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي بسم الله الرحmaan الraxiim asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wbarakaatuhu kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhuuxa waraysiyada oo xiliyadan oo kale aad ka dhegaysataan idaacadda islaamiga ee alfurqaan waa habeennimo jimcaha taariikhda hijrigana ay ku beegan tahay tobanka bisha rabiicu thaani sannadka kun afar boqol afar iyo afartanka hijriyada qodobada caawa dhuuxa aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah dagaal khasaare dhaliyey oo maanta ka dhacay deegaan ka tirsan gobolka hiiraan meydadka iyo dhaawacyada ciidankii lagu laayay dagaaladaas oo lagu daabulay diyaarado helikobtara ah mas-uul ka tirsan dowladda federaalka oo sheegay in koonkan allah subxaanahu wa tacaala lala maamulo iyo dowladda federaalka oo dhankeeda xaqiijisay in lagu aamini waayey dhaqaalaha ay reer galbeedka ka soo dawarsadaan warbixin ku aadan qodobkaas ayaan idiin soo gudbin doonaa inshaa allah abwaan tiriyey saddex gabay oo uu kaga hadlaya xaaladaha uu dalku maraya iyo arrimo kale maxaan ka naqaanaa afarta shardi ee ducada lagu aqbalo mid ka mid a culimmada oo arrimahaasi ka warramaya ayaan idiin soo gudbin doonaa inshaa allah xubintii dhuux qur-aanka oo ku dhaqan ayaan ka marnaynay kusoo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhuuxa waraysiyada
الظلام هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم waa hagaag qodobadaasoo idil goordhow ayaad maqli doontaan inshaa allah aan ku horrayno qodobka ugu horreeya ee barnaamijka warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya dagaallo culus oo maanta ka dhacay deegaan ka tirsan gobolka hiiraan ee bartamaha soomaaliya dagaalka oo ahaa mid saacado badan qaatay ayaa yimid kadib markii ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay weerar kadis ah ku qaadeen ciidamo ka tirsan dowladda federaalka iyo maleeshiyaadka macwiisleyda kuwaasoo isku aruursanayay tuulada ceelhareeri ee u dhexaysa degmada maxaas iyo deegaanka tardo maleeshiyaadka macwiisleyda iyo ciidanka dowladda federaalka ayaa laga dilay askar iyo saraakiil badan waxaana ka mid ahaa saraakiisha la dilay axmed muuse fiidow oo ahaa dagaalgelye ay isku dhow yihiin cali jeyte cusmaan oo ah guddoomiyaha gobolka hiiraan dhaawacyada ciidamada dowladda federaalka iyo maleeshiyaadka macwiisleyda ayaa waxaa lagu daabulay diyaarado helikobtaro ah kuwaasoo laga dejiyey magaalada muqdisho wararkii ugu dambeeyey ayaa sheegaya in xaaladdu ay degan tahay waxaana goobihii lagu dagaalamay ku sugan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab isla maanta ayay ahayd markii cali yaracali oo ah guddoomiye ku-xigeenka amniga gobolka banaadir uu si dirqi ah kaga badbaaday qarax lala egtay kolonyo uu isagu la socday inta la xaqiijiyey waxaa qaraxa ku nafwaayey shan askari oo ka mid ahayd ilaalada caliyare halka ay ku dhaawacmeen saddex kale فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي waa hagaag qaybaha hore ee barnaamijka dhuuxa waraysiyada ayaad dhegaysanaysaan markaana waxaad ku soo dhowaataan xubinta dhuux qur-aanka oo ku dhaqan waxaana inoo soo jeedinaya allah ha u naxariista ee sheekh nuur maclin cabdiraxmaan خل القرآن يسدده خلق القرآن ويرشده يسعى في العلم ويؤثره ويثابر فيه ويسنده أولى حق لا يغفله حق المولى فيوحده ينقاد لشرعة خالقه ليس الشهوات تقيد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد وقد قال الله سبحانه وتعالى فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون الله سبحانه وتعالى وكرمه reer caadna ma la yidhaho ka soo warramay oo aada u kibreen nabiyullaahi huud qoladii alla u diroo nabi nuux qoomkiisii ku xigta sida ay u badan yihiin culammadu ayaa dhulka ku kibreen isla weynaadeen ilaa ay yidhaahdeen man ashadu mina quwa yaa naga awood badan markaasuu alla wuxuu ku yidhi miyaysan ogaanin alii ayagaba abuuray inuu ka awood badan yahy aayadahaynay diidan yihiin markaasuu alla waxuu ka warramay mar haddii sidaa allah subxaanah wa tacaala aad uga galeen sida alle u abaalmariyay adduunya akhraba fa arsalnaa waa dirno wir alle calayhim reer cad korkoodaan riixan dabayl ku dirno reexdaasoo saaru saran qararac leh aada u adag fii ayaamin maalmo dhexoodaan kula dirna ayaamtaasoo naxisaatin ee ay xumisaadsadeen oo ayaam halaag ay la kulmeena waxaan ugu dirnay linudiiqahum inaanu dhansiino cadaab alkhisi dulliga cadaabkiisa fi lxayaati dunyaa nolosha dhow dhexeeda anugu dhansiino waa iyaga wax isbidaayee balinaysa wax iska dhici karin dabayl kaliyaan ku dirno udhaal waxaa arrintu ay tahay haddii ay adduunka cadaabkeeda ay arrimo ku sugnaa lahayd wayba cayma lahaana aakhira waxa sugaayane walcadaabu alaakhirati noloshii dambe cadaabkeeda ee akhrisaa ka dulli badan waxu gargaarayana ma jiraan weliba wa hum laa yunsaruun aayaddan waa ah waxay ku jirtaa suuratu fusilat waana darsigeenana horyaalloon doonayna waxnoon ku dhaqanno waane darsi kamida duruusteena imtixaanaha ahayd ee qoraalka qoraadkeedu ahay dhuux qur-aanka ee ku dhaqan sunnaduna kama harto mar haddii aada qur-aanka inaad dhuuxdood ku dhaqanto doonayso sunnane ka heri mayso maxaa yeelay ansalnaa ilayka dikra litubayina linnaasi maa nusila ilayhim walacallahum yatafakaruuna alaleh marka qur-aanku waxa uu yahay cilmiga dhabta waa alcilmu alxaqiiqi cilmu rusul waa cilmu alxaqiiqi waa wax raxmaan waay aqoontaas dadkii qaatay adduun iyo aakharaba way badbaadeen kana fogaada aqoontii bugtahaydoo cilmu shahaadiin oo musayafka ahayday way badbaadeen adduun iyo aakharaba qoladii qaadata laakiin cilmu shahaadiin oo wasaawisu shaydaana cilmigii musayafka ahay ahay way adduunkane wax kastoy moodaan inay awood leeyihiin inay wax tari karaan adduunka la halaag aakhirana cadaabka aakhira sugayo cadaabka ugu dambeeya adagoo weligood ay ku warayaan maxaa yeelay waxa laga kari waayo wal cilmigan iyo aqoontan rususha sido ayaa dhaba waxaan kale waa dhalanteed ka soo leexda way diideen cilmiga rususha oo cilmigii bugtahay moodeen oo cilmi ah waxa kaley diideen cilmigaas oo dhabtaho rususha wuxuu ku barayo allahu rabbulcaalamiina awooddiisa unay awood tahay awoodda dhabtaa wuxuu ka soo horana waa quwa musayafa sidoo kale cilmiga rususha waxuu ku baraa qiimada dhabtaa ee insaanku ku qiimoobo adduunya aakhiro alimaanu billaahi walyowmi alaakhir ay tahay ruuxi garab marane ee maal iyo ilmamooda inay qiimo yihiinne waa luu go-a adduunya aakhiro marka waxaa tusaale ka ah nebi huudiye intii raacday cilmiga rususha qaateena wuxuu raxmaan ah oo xaqiiqigahay cilmigii musayafka oo cilmi shayaadiina gaashaankay ku dhifteen waa diideen hasey ku kufriyeen dadkii waday ibliis iyo ururkiisii waxay awood u aqoonsadeen sida alla uu sheegay inay awoodda alla kaliya tahay cilmigu marka laga hadlayo ina allaha yaclamu antum laa taclamuun awoodda alla marka laga hadlayo ina allaha yaclamu antum laa taclamuun waxay qiimo moodeen waxay qiimo u garteen inay tahay aliimaanu billahi walyowmi alaakhir kuwa kaleetana waxay qiimo moodeen alamwaal waalawlaad iyo wixii la xiriir maal iyo madaxnimo waa baabi-een marka kuwa kale intii yaradoo nabi huud raacday ayuu alla badbaadiyey subxaanahu watacaala intii kaleetana alla waa baabiyey maxaa u farqiya kuwa huud nabi nuhuud raacay waxay heleen aqoontii xaqiiqiga ahayd oon dhalanteed ahayd waxay heleen awooddii dhabta ahayd oo awoodda alla ah waxay heleen qiimadii dhabta ahayd oo qiimadii iimaan iyo camal saalixa maal iyo ilmo markaas kugu darmaano kuwaana waxay seegeen aqoontii dhabta ahaydoo cilmigii musayafka ah oo wasaawis shaydaan ay aqoonimoodeen awooddii dhabta ahaydna waa iloobeena awooddii makhluuqa oo haddaba ibliis iyo ururkiisu ina kayda shaydaani kaanoo daciifan iska taag daran ayay awood moodeen qiimadii dhabta ahaydna waa waayeenoo iimaankii camalka saalixa ayaa galab maleynay maal maageen iyo ilmo waqaaluu naxnu akharu amwaalan wa awlaadan wamaa naxnu bimucadabiin halkaa ayay ka shubeen saa darteeda waa wiiqmeen kuwa maanta joogana sidoo kale waay oo kuwa xilligii nabigu sala allahu alay wasalam aayadahan akhrihay abujahal iyo waatay qiban badraa lagu lahay kuwa maanta joogana saasoo kale waa aqoontii yunaskay aqoon moodeen beesha caalamkay awood moodeen xoolihii iyo ilmihii madob moodeen cilmigu rusu waa iska tuureen awooddii alle waxba maaragtay dheg uma dhigin qiimadii dhabta dheg uma dhigin waa kuwa daalibaan oo alla subxaanahu watacaala aqoontiisa aqoon ka dhigatay awooddiisa awood ka dhigatay qiimadii iimaan iyo camal saalixa ka dhigatay iyo alla ku jebiye ruush iyo ameerika labadii awoodado adduunka man ashadu mina quwa iyagu matalaya alla ku wiiqay waxaa intaas sii dheer adduunka kaliya maayo cadaabka aakhiraa sugaaya wa alla wuxuu ihi linudiiqahum cadaaba alkhisyi fi lxayaati dunya waalcadaabu alaakhirati akhza wahum laa yunsaruun aayaddii waatay hada qul liladiina kafaruu satuqlabuuna watuxsharuuna ilaa jahannama bi'sa almihaad halagna waa kuka alam nuhlika alawaliina uma narjicuhum alaakhiriina kadalika nafcalu bilmujrimiin wallahu subxaanahu watacaala aclam وعليه سمت لا يخفى لا يخطئه من يشهده وتجمل بالخلق الأسمى وفشى في الخلق تفرده كان القرآن له خلقا محصول القول وسيده هذا الوهاب سيكرمه وبرحمته يتغمده دين عظيم هو السامي waa hagaag barnaamijka dhuuxa waraysiyada ayaad dhegaysanaysaan mas-uul ka tirsan dowladda federaalka ayaa sheegay in koonkan allah subxaanahu watacaala lala maamulo iyadoona dowladda federaalka ay dhankeeda xaqiijisay in lagu aamini waayey dhaqaalaha ay reer galbeedka kasoo dawarsadaan warbixin ku aadan waxaa soo jeedinaya cabdisamed cabdulaahi mushrikiintii quraysheed ee noolaa cahdigii nebiga sala allahu calayhi wasallam waxay ahaayeen kuwa qirsan rubuubiyada allah subxaanahu wa tacaala habadii danaadaan ee uluuhiyadiisa sida ku cad ayadaha qur-aanka kariimka kala maamulka adduunka khalqiga iyo waxyaabaha la midka ah waxay rumaysnaayeen in allah keligiisa ay u sugnaadeen balse taa beddelkeeda dowladda federaalka oo ay shishiiyu ka dhisteen magaalada muqdisho ayaa waxay u muuqataa mid faafinaysa kownkan in allah lala maamulo taariikhdu markay ahayd sagaalka rabiicu thaani sannadda kun afar boqol afar iyo afartanka hijiriyada maalinimo khamiisa ayuu cabdiraxmaan cabdishakuur oo ah ergiga gaarka ah ee waxaa loogu yiro arrimaha gargaarka iyo abaaraha u qaabilsan madaxweynaha dowladda federaalka shir jaraa'id uu ku qabtay kaga hadlay tuugsi ay dowladda federaalka muddooyinkii lasoo dhaafay ka waday waddamada reer galbeedka isaga ayaana wakiil uga ahaa arrintaas iyadoona lagu qaraabanayo abaaraha ka jira dalka hadalka cabdiraxmaan cabdishakuur waxaa laga dheehaniyey sida uu uga daalay tuugsiga gaalada xanuunka ay leedahay in alla kheyrkiisa la baryo iyo wejigabaxa uu kala kulmay arrintaas shirkiisa jaraa'id ayaa waxaa ka dhex muuqday qodobada soo socda in dowladda federaalka ay aaminsan tahay in koonka allah cidaan ahayn ay maamusho xanuunka ay leedahay in la baryo aadani adig kula mid ah in abaaraha ay keenaan cidaan allaah ahayn in dowladda federaalka musuq maasuqa reeya oo aan lagu aamini karin xitaa lacagihii ay reer galbeedku soo siiyeen haddaan ku horumarno qodobka ugu horeeya cabdiraxmaan cabdishakuur wuxuu sheegay inuu tegay qaar ka mid ah xarumaha ugu waaweyn ee talada adduunka lagu go-aamiyo sidoo kale waxaan tegay ilaa lix wadan oo kale oo wadamada ugu muhiimsan ee deeqda soomaaliya siiye ay ka mid tahay waxaan booqday xarumaha ugu waaweyn ee adduunka taladeeda laga go-aamiyo oo hay-adaha multilateralka ama ay joogaan sida new york brussels iyo geneve allah subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay
يدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج اليه في يوم كان مقداره الف سنه مما تعدون يدبر الامر يفصل الايات لعلكم بلقاء ربكم توقنون الا له الخلق والامر
قدب كحيقة عبد الرحمن عبد الشكور وحو شيغ إنو حنون بدن كلا كل ما يتوقسيق قالدا way xanuun badan tahay markaa baryo tegayso oo adduunka aad u baryo tegaysa arrin sahlan ma aha waxaan xasuustaa ogaan toddoba shir oo shir duceedyaha inaan qaramada midoobay aan ku galno runtii aan iridooda garaacaynay cabdiraxmaan cabdishakuur wuxuu garowsaday in soomaaliya ay leedahay il dhaqaale oo baaxad weyn dadkeeduna yihiin boqolkiiba toddobaatan dhallinyaro islamarkaanaan laga faa'iidaysan arrintaasna waxay timid ka gadaal markii uu wejiga kaga soo madoobaaday gacan horsiga shisheeyaha waxa ayaan darro ah annaga dadka soomaaliyeed maalin kasta tuugsi iyo deeqraadin laguma jiri karo waa dhibaato oo waxaan u baahannahay inaan arrintan dee tuugsiga joogtada ah oo adduunka aan tuugayna maalin walba annagoo dalkeenna khayraadkaas uu ka buuxo oo wanaaggaas tirada badan haysanaa iyo khayraadka hadday tahay kuwa hadda bannaanka yaalla iyo kuwa dahan intaba iyo dadkaas dhallinyarada ah boqolkiiba toddobaatan u badan oo adduunka meel laga helayo aysan jirinin iyo waddankaas maaragtay cimiladiisa iyo wixiisa dhan ay hagaagsan yihiin inaan tuugsanno waa foolxumo haddaba maxaa sababa abaaraha muxuu ka yidhi cabdiraxmaan cabdishakuur Eh, waxa ugu badan ee abaaraha saame sababaya marka oo adduunkii markaan tagnay oo foramada caalamiga aan tagnay aan soo ogaanay waxay tahay isbeddelka cimilada ugu weyn isbeddelka cimiladana soomaali ma koosgarayso ama soomaali ma sababto waxaa sababa kuwa wasakhda u diraya hawada adduunka taas waxay keenaysaa marka roobka inuu yaraado dabaylo aan ama duufaano inay dhacaan waxay keenaysaa dhulgariiryo waxay keenaysaa oo kale eh, fatahaadaha waxaasoo dhan waxaa wata isbeddelka cimilada ayaa nebiga sala allahu calayhi wasalam kun afar boqol iyo afartan sano ka hor wuxuu inoo sheegay in abaaraha ay sababaan macaasida sako diidnimada addoommada oo isdulmiya iyo waxyaabo badan oo lamid ah abaaruhuna waa sunan kowni ah oo adduunkan ka soo jiray kumanaan sano ka hor warshadaha uu sheegayana ma jirin xiliyadaas ugu dambeyn cabdiraxmaan cabdishakuur wuxuu sheegay in dowladda federaalka uu hareeyay musuq maasuq iyo wax isdabamarin heer ay gaartay in lagu aamini waayo kista yar ee reer galbeedku kasoo tuugsadaan sidaa darteedana loo hayo laakiin adduunka weli annaga dhaqaalahaas aan soo qaaraanay oo adduunka aan uga soo qeylo dhaan tagno oo dhan waxaa lagu shubaa gacanta un-ka iyo hadaha caalamiga oo internationalka ah ayaa lagu shubaa weli dowladda soomaaliya in gacanteeda la geliyo eh, adduunka sooma gaarin waxyaalaha aan kala doodnay kamid ahayd in dowladda soomaaliyeed nafteeda deeqda ayada lagu aamino laakiin dowladda soomaaliyeed waxay u baahan tahay in ay isku diyaariso qaab adduunka uu ku aamini karo in dhaqaale gacanteeda la geliyo oo ah inay la timaado wax alaali wixii shuruudaha oo laga rabay in lagu aamino dowladda dhaqaaleed hadday tahay daahfurnaanta hadday tahay accountankiga iyo xisaab celinta hadday tahay eh, dabagalka hadday tahay hawsha la qabanayo sida loo qabanayo si saxa inay cadayso waxaasoo dhan adduunka shardi ay u tahay waxaa biyo kama dhibcaan ah in dalka soomaaliya ay isugu xigxigsadeen abaaro sababay xaalado adag oo soo wajahday xoolo dhaqatada iyo beeraley badan balse dowladda federaalka ee ay shisheeyuhu ka dhisteen magaalada muqdisho waxay lacago malaayiin dollar ah ku qaadatay mashaariic badan oo dadkaas tabaalaysan loogu qaraabanayo duuladka magaalada muqdisho waxaa ku yaala kaamam tirabeel ah in dowladda federaalka ay wax u qabatay iska daayay xitaa kaamamkaas qaarkood waxa ay dadku ugu dhintaan gaajo arrintaas beddelkeeda waxay ka jirtaa wilaayaadka islaamiga ah ee ay maamulaan xarakada shabaabul mujaahidiin kuwaasoo aan ku xirnayn reer galbeedka iyo waynka toona keliya bilihii lasoo dhaafay waxaa kumanaan qoysas ah ay ka faa'iidaysteen mashruucu ku dhawaaqay hoggaanka xarakada shabaabul mujaahidiin oo ah in si deg deg ah wax loola gaaro dadka iyo abaaruhu saameeyeen waxaana loo magacaabay guddi ka kooban mas-uuliyiin ka socotay wilaayaadka howlihii ay qabteen waa kuwa ka muuqda taxanaha isdaaraadka ee alkataa'ib tv-ga al-shabaab baahisay يا قافلة الخير دائم وأنت غير ربي يبارك فيك سيري في أجمل سير يا قافلة الخير دائم وأنت غير ربي يبارك فيك سيري في أجمل سير بدين عظيم هو السامي waa hagaag maxaan ka naqaanaa afarta shardi ee ducada lagu aqbalo waxaad ku soo dhowaataan sheekh xasaan xuseen aadan oo ka warramaya arrimahaas ducadu afar shardi ayaa lagu aqbalaa shuruud waxaa laga eegayaa daaciga ninka ilaahay baryadaad ka fiirin shayna shuruudna waxaa laga eegayaa waxaad rabbi ka baryay sida weydiisanayso aadaab iyo kalkaalayaalka ee baarimo u noqda ducada in la aqbalana iyaguna way jiraan shuruudda aan ku hormarno shardiga koobaad addoonka ilaahay baryahaya waxaa shardi ah inuu aaminsan yahay ilaahay keligii inuu wax taro waxna gooyo dhib iyo dheef asagu hayo maamulka uu gacantiisa ku jiro dir iyo deynba asagu u leeyahay halkaa haddaad shirki ka gasho duca kaa socon mayso waa inuu addoonku uu yahay axad aaminsan ilaahay keligii baa maamulka iska leh biyadihi maqaadiiru kulli shay umuuro dhan asagay u laabanaysaa ictiqaadkaas saxiixa ah waa in qalbigeeda ku jiro waxaad rabbi weydiisanaysana ilaahay keligii unbaa tari kara aad aaminsan tahay qodobka labaad shardiga labaad niyadaadu waa inay xaadir tahay qalbi jooga niyo joogta waa inaa ilaahay ku barido adoo iska hamaamsan haya oo suuqi jira oo xawilan oo gaaris ka sheekaynaya haddaad gacmaha taagto maa yanfac maa yasiir lama aqbalayo ducada qalbi kaafiloo laahi ah ka soo gudubtay haddaysan iyadu dembi noqonin lagaa dhagaysan maayo niyadu waa inay joogto niyo xaadir ah oo shayga rabbi aad weydisaan aad indhaha ku taagayso qalbigana aad ku duubtay laynku waa inuu saxan yahay nadwaagu hadduu dhumo hee oo khadku uu of noqdo ducadaa ma soconin maxaa lagaama dhegaysan inaad fahanteen baila tahay waxaa u jeedo shardiga saddexaad ninka ducaysanaya waa inuu xaaraan cuno ahayn xalaal quuta waa inuu yahay nin xalaal quuta oo ribo khayaano kishi bakti iyo bayn laaluush idabdaroo dhan sidii loo helaa baa la rabaa hadda soo xalayda ma ducdinu ma dhaafto xageyn dhaafi waad garatay ilata waxaan u jeednay arbiciinkaad ku marteen xaaraan quuto inaan waxba laga yeelayn ictiqaad wanaagsan waa inaad leedahay niyadaada waa inay xaadir tahay markaad rabbi baryayso saddex waa inaad tahay xalaal quute xaaraanka dheeraada ah warka miyaynu fahmi qodob shardiga saddexaad ee afraad ee u dambeeya adiga lagaa raba daaciga waa xadiidku kuu sheegay oo ah caqiido wanaagsan qalbi xaadiroo jooga adoo xalaal quuta haddana ducadii waa inaad rakaadiso ku celceliso aadan quusanin oodan degdegin in badan baan reedberiyo saan gacma u taagahay murqaaba igalaye bes iga dhaha aadan dhihin culammadu waxay sheegeen nabiyullaahi zakariya markuu rabbi weydiistay in uu siiyo wiil dhaxla fahab lii min ladunka waliyan yariunii wayariu min aali yacquub wajcalhu rabbi radiyan iyo xilligii ducada laga aqbalay la siiyey wiilkii ahaahee yaxye afartan sana udhexaysa afartan sano intaa wuun sugahayay ducadana waa waday idigu ma afartan sanaad sugaysaan ducada laba sana mi xataa bil ma wadaysid soomaali waa naqaanaa bil ma wada hayaa nabiyullaahi muusa calayhi salaatu wasalaam iyo nabiyullaahi haaruun markay habaareen fircoon iyo howlihiisii rabbana dmis calaa amwaalihim washdud calaa quluubihim ducadaa iyo habaarkay gaalka habaareen iyo xilligii la aqbalay afartan sana udhexaysay qaala qad ujiibat dacwatukumaa iyo ducadaas afartan sana udhexaysa afartan sanoo fircoon adduunka sii maamulay asagoo la habaaray nabi muuse iyo ibraahim haaruuna ducada laga aqbalay afartan sana adduunka sugaysaa muwaraq alcijli ninkii zaahidka ee caabidka ee saalixa wuxuu yidhi ducaan ilaahay labaatan sano ka baryaa jira welina ma helin buuri waana daba taagnaanhaya labaatan sano shay ilaahay aan weydiisto ayaa jira buuri aminkan aan ku xagila ahay laakiin intaan noolahay waan wada hayaa buuri in ardaygiisaa la weydiiyey muxuu ahaabaa yidhi sheekhu wuxuu intaa labaatan sana daba taagnaa aan weli laga dhagaysan wuxuu ilaahay ka bari jiray ilaahayow igu ilhaami oo iwaafaji inaan ka leexdo oon ka beegsado waxaan anfacaynin daba istaaggii min xusni islaami almar'i tarkuhu maa laa yacniih waxaan dantayda ahayn inaanan ku mashquulin allow iga badbaadi inaan ku mashquulin allow iga badbaadi intaasuu ilah wuxuu ka baryayay labaatan sano isagoon laga yeelina wuu ku dhintay si u sii waday dulqaadkaasaa la rabaa gegsigaa ilahay maxoog baad ku leedahay markaad leedahay ilahay waan baryo waan baryay oo wiga aqbali waaye macnaheedu waxaa weeye inaad ilaahay abaal ergisataad iska dhigaysaa ducadii aad ducaysanaysay waxaad ka dhigaysaa ilahay inay dan u ahayd ood abaal ergisatay ood leedahay hadduu iga yeeli waaya anna dee qoshigiisa macnahaasaa meesha ku jira aad u foolxun miyaad fahanteen addoonku waa inuusan quusanin waa waa cibaado marnaba ku khasaari maysid wad afartaa shardi maxaa loo shardiyaa afartaa shardi waxaa laga rabaa ninka ducaysanaya caqiido wanaagsan niyo xaadiroo joogto markuu ducaysanayo xalaal quudasho xaaraanka dheeraad afar hee cadamu alqunuuti walya'si inaadan quusanin oo odan ducada ka daalin odan degdegin afartaa ninka ducaysanaya laga rabaa hal shay oo shardiga shanaad ana shaygaad ilaahay ka barya baa loo loo shardiyaa waxaad ilaahay weydiisanayso waa inuu yahay wax bannaan wax bannaan waa inuu yahay ilaah waxaan kaa baryahayaa baad tidhi abujahal inaad janno geyso miyaa laga dhagaysan abujahal ilaahw jannee baad tidhi ma laga dhagaysanayaa culamaa ulmuslimiin waxay dhaheen waad ku gaaloobaysaaba adaa ku naar geli ma runtood ba masoo sax runtood wey sax weeye shaygu waa inuu bannaan yahay waxaa tidhi ilaah waxaan kaa baryahayaa hilibka noo dhexeeya reer hebel ilaahu noo kala go qaraabagoysnimo laga dhagaysan maayo idabdaro iyo qatiicatu raxim dembi waa inaad rabbi aadan weydiisanin shay bannaan waa inuu yahay an yakuuna almadcuwu bihi aw almadcuwu fiihi jaa'isan shay bannaan ilaahay inaad weydiisato adaguna afartaa shardi lagaa helo meeqa shardi wey shantaa shardi baa ducada loo shardiyaa ducadi weydo baarimahaada ma dhaafaysa iyo baalkaada waxaa jira waxyaaba iyaguna baaloo kalkaala oo barigantaala ducada oon shardi ahayn culammada qaarkoodna shuruuday bay ku daraan qaybo ka mida axaadiis tilmaamaysa inay shardi tahayna waynu soo marray kow waxaa ka ah sadaqa inaad bixiso intaadan ducada aadan bilaabin idan muraadkaada aadan bandhigin meelaha masaakiinta taagan adiga rabbigaabaa is oge xogow u dhiib xogow sadaqaa waxaad awoodo biniyad ilahay inuu ducada ka aqbalo labo waad weyse qaadanaysa ragcatayn baad tukan salaatulxaaja ah qibladaad usii jeedsan waa afar shardi afar adaboo isdaba taagan kadibna markaad dhammayso alxamdu lilahi baad ku bilaabi ilaahay baad ammaani waad faalla ammaan nabigaad ku sallii kadib waad ducaysanaysa qibladan waad usii jeedsan sadaqad yarood hormariso salaatulxaajood tukato alla ammaanidood ka hormariso nabigood ku sallido kadibna aad ducaysato adoo qiblada usii jeeda intaas oo baarimo ah iyo shantii shardi haddii lagaa helo biidn illaahi tacaala ducada kugu soo noqon mayso haddii iyada aad heli weydana qaab kale ayaa ducadii loo ajiibayaa axaadiistana caddayn doonta qur-aanku waa inaga soo maray udcuunii astajib lakum baa ilaaha yidhi ujiibu dacwat adaaci idaa dacayni waa la yidhi suuratu ancaamna bal iyaahu tadcuun fayakshifu maa tadcuuna ilayhi inshaa wa tansawna maa tushrikuun axaadiitan soo socod waxay fasirahayaan aayadaha qur-aanka ah duco kastoo addoonku ilaahay uu ka baryo afartii shantii shardi aan sheegana laga helo ilaahay waa aqbalaa waa ajiibaa laakiin qaabka loo ajiibaa kala duwan adugu aqoonyaridaada diineed haddaad wixiiba heli weyda aad doonaysa ha u qaadanin ducada inaan lagaa ajibin waxaa tii ilaahu imra'a saalixa oon adduunka ku nasto ilaahu isii oo weli ii noqoto haddaad wadaadiba heli weydo oo adoo helinba aad qalaf tidhaada ha u qaadanin ducadii inaan lagaa aqbalin waa lagaa ajiibay qaab loo ajiiboo kalea jira maalin weyd baa ninaan saaxiibanahay wuxuu igu yidhi saddex sare ilaahi waxaan ka baryahayay anoon guursanin inaanan dhimanin hadda goorsa idima sheegin haweenku culays baad idinku hayaan culays baad idinku haya waa idiin sheegay la-aantoodna waxba uusan soconayn wuu joogaa cashirku fadhiyaan umaynaya wadaadka way maqlahayaa laakiin waxba ku farfiiqi maayo almuhim hawshaasi hawshaasi waxaa weeye qaababka ducooyinka loo ajiibaa fara badane wixii aad ilaahay ka cayimatay un haddaad heli weydo adduun ku heli weydo ha u qaadanin hee inaan ducadii laga aqbalin nabigu wuxuu inoo sheegay addoonka muslimkaa wax walboo rabbi uu weydiisto shuruudda afartaa ama shantaa laga helay rabbi waa aqbalaa waana ajiibaa laakiin qaabkee u ajiibaa afar qaab kow ilaahay inuu wixii qudhigiisa ku siiyo sida nabiyullaahi zakariya loo siiyey sidii muuse iyo haaruun loo siiyey sidii ibraahim looga aqbalay sida nabiga looga aqbalay shayga qudhigiisa in lagu siiyo wayna dhacdaa waxaa kaloo loo ajiibaa aduu addoon baa tahay dantaada ma taqaan islaam baa hadda kuu daran laakiin rabbi wuxuu og yahay balaayo ka weyn inay kugu soo socoto rabbi wuxuu og yahay islaantan wax kaaga khayr badan inuu jiro shayga adugu aad codsatay intii lagaa leexiyo yaa baryadaada iyo tuugmadaadii sababkeed yaa balaayo lagaaga leexinaya kugu soo socotay balaayo kugu fahabsan lahayd oo aduu islaamba baad sheegaysa lafahadaba qaadan lahayd baa rabbi kaaga badbaadinaya in lafahaadu badbaadaan iyo inaad wadaad hesho waxay noqon baan war loo haynin tee daran shaygu qudhigiisa in lagu siiyo in balaayo soo socota lagaaga xijaabo ducadii iyo baryadii in laguu kaydiyo aakharo aad u baxsato diiwaankaa laguu gelinayaa ayadoo tii ka ajir badan oo waxaad doonaysa ka weyn baad aakharo u baxsan iyo in lagugu dembi dhaafo afartaa qaab baa loo aqbalaa dembi weyn ood ka toobad keeni weyday baa ducada maanta aad ilaahay ducaysateed bariday eed ilmaysay eed isbahaambiisay eed la kurbootay baa dembiga lagu dhaafaya diiwaanka aakhara laguu gelinayaa maalinaad maanta ka baahi badanta baad u baxsan doontaa balaayo soo socotay baa lagaaga xijaabayaa ama qudhigeeda farta lagaa saaraya afartaa qaab baa ducada loo aqbalaa aduu marka hamoodin uun hee haddii wadaadiba laguu dhiibi waaye in ducadeed laga aqbalay hamoodin in in ducadiiba laga aqbali waayo xadiidku marka intaasu ka sheekaynaya دين عظيم هو السامي waa hagaag qaybaha dambe ee barnaamijka dhuuxa waraysiyada ayaan isla soo gaarnay abwaanadu waxa ay hadba suugaan ku cabbiraan xaaladaha markaa taagan kuwa lasoo dhaafay iyo waxa mustaqbalka la filanayo haddaba cumar laashin oo ah nin dhallinyaro ah islamarkaana suugaanta culiya ayaa tiriyey saddex gabay oo xaaladda iminka taagan ka hadlaya kuwaasoo uu midkood uga warramayo weerarada loo soo qaaday in shareecada islaamka lagu dumiyo midna waxa uu uga warramayaa shisheeyaha dalka kusoo duulay iyo dagaalka isdifaaca ah ee lagala hortegay halka kan saddexaadna uu sawir ama sifo guud uga bixinayo siyaasiyiinta uu shisheeyuhu tabcaday waxaa abwaanka qadka taleefanka ku wareystay waryaheena cabdulaahi yaasiin jaamac magacaygu waa cumar cali maxamuud oo loo garan oga cumar laashin waxaana idinkugu soo talagalay six gabay ah oo ku socota colaadaha iyo dagaalada maantaysa taagan walaayada islaamiga dhexdooda meelo badan oo kamid ah dagaaladaas ay sabab u yihiin gaaladan xumoo soomaalida ahee iyagu dadkan ku dhex jiro markaas walaayooyinka islaamiga iyo dadkan raayada tawxiidka ku hoos nool iyo isku diraya islaamka oo isku horkeenayo si ay fikirada gaalada ugu hirgeliyaan wadanka
waayo gabagaa maha kuwo kalena ma haysaa ha laba gabay oo kaleetan iyagana hayaa mid la yiraaho kufaaro oo ka hadlaya kufaarada saliibiga ah iyo mid kaleeto oo isagana la yiraaho diyaasi waya bal gabagaa marka ka hadlaya duulaamada lagu soo qaaday walaayadka islaamiga ah nooga hormar qalad maadu fahamtiyo minuu kula qurxonaado qasab maaha gabaygaygu iyo qowlnin yiri weeye iga qaado amba igu khilaafadii khiyaartaaga qofunu macaan yahay hadduu kula qaraaraado waana soo qayaaxayaa murtida qariiska maqaanin ima beelyay soomaaliye qaran dhiiska geye sida qaar la dumiya dalkii khamiisku siiseeni qaradeeni lagu diirtan la qashin qub weeyaani waxaa idin qurmiyey baan handaane ku qodqodayaye qur-aan maad ku dhaqantaan hadeer kumaad qiisaarteeni qodob badan taskuurkee xunbaa ku qarribaysaani in qof raga qof raga guursan karo nimanu qaylayo qoondadaa haweenkaya kufar qalaad u doodaysa kuma qaabsamayn inaad sidaa ugu qushuucdaani qaladkaa ka soo laabtaa ee qabsada tawxiidka qadariya islaamnimaadu waa haybad qaaliyaye war qowlkan ilaahay kuwii qursi ooga leexday libaax khamiirta maayowgu jira qolalkay jiifaani haddii qoorta laagu soo qabtaan ee mali sidin qiile afarta qolkiyaanu weeday mowqun fuula saaray afar kalena aan soo qadimo saadu qaanacdaani qalbigaysa sugaanta waa lagu qureecday qalalaasta gobolada dalkee leesku qaalanayo qayladan ka soo yeeriyo qararaacdan taagan qabaa'ilaadii soomaalidiiyo qarankiis oo xiidka in la kala qoqobo ee dagaalaga dhex qolaabo qodyar how malaynina micnaha dhalin khilaafkaani qorshahaa waxaa soo dejiyey qubura galaye qaa'imadii midoobaa ku qoray qalinyaa buug weyne qur-aanka yaa sunnaada diidayay nagu qasbayaani soomaalidan qarribanoy ninkii qaladka ka waansho maqadari sidee meel cad baad uga qumaysaani qalbigayga aan ku fure qaado taaladiida qaa'inadan khiyaanada kufriga ugu qarabayo qansiirkan bidaartale mawado qurux islameedu qamri maalintoo soo gatuuso qayilo aayar qarashkii ka soo baxayunbuu adiga ka qaadi waxna kuma qaban karo haddaad khatar gelaysaani qarankan islaamiya ayaa kaga qurxorooni qawaaniinta nimankan ku dhaqanun la kala qeexin qalad iyo khiyaaniyo waxaa lagu yaqaan qaylo qofne kama xishoodan inaad qabadka mooyaani qori aradii iyo dilbiya marka qataani ku qamaama tuugadu horbeyna qashqashaadeeni ku qamaama tuugadu horbeyna laba gabay oo kalaad noo ballan qaaday bal midka kufaar la yidhaahdo muxuu ka hadlayaa midka kufaarada la yidhahdo wuxuu ka hadlayaa halganka iyo jihaadka ka socdo maanta wadankan lagula jiro gaalada saliibda ah iyo kuwa iyaga kusii hogaamiyey diinta islaamka si ay ugu burburiyaan iyo hadda maanta inuu insha allah halka uu marayo inuusan ahayn mid ka joogsa doono haddii ilaahay yidhaahno uu markasta kusii lamid ku baargin doono insha allah soo daa gabagaas how how hobow maheley wayaabow hibilaow heley kumanaansanaad nagu wadeen kibriya duulaane kani baan ka joogay ku nidhi annaga koonkeena kaniyaan kelmida soo dirnoon hadal idiin keenay ninkii kaabsa laga waasay waa lala kalaamaaye taaribyadan qarxaa iyo bambadaan holaca keenayso kamiinkay ku dhacayaan hadday kolonyo meel aado korneelyadan la dilaye guryaha laga kaxaysaayo kulligii qitaalkani waa koobi dhaxaleed oo waa kaarka diiniya waxaan idinku laalaayeen kufaaroy kurbadan iyo dhibkiyo kaarka idin haysto kiilkan idin dulyaal iyo rucdigan idin kaxaynaayo kiina kaadi aadaba wixii ay kurbadu ciisho waa kasbashadeen iyo waxaad idinku keenteen kana daalimayne dabkaan kugu karaynaa kor haddaad u duushana dhulkaan kugu koraynaaye kamacaash natiijada waxaad adigu noo keentay intaasna waxaa ku dhan midkii kufaarada kariya waya gabay kaloo la yidhaha siyaasidaad carab dhowday ama carab ku dhuftay goor dhaweyd inaad asigana waddo marka siyaasigana muxuu yahay asigu
siyaasiguna wuxuu macnaha waa nimankan soomaalida ah ee caloolaha weynahe ee tayga iyo siidka xiran gaaladan iyagu meesha saldhig ugu ah ee dadka u sheegaya inay wax wanaagsan wadaan dadka wax magarata dadka magarata waxba ogeyn u sheegaya inay wax wanaagsan wadaan baabilkana ka gelayo ee isaga dhigayo wax wanaagsan waxay yihiina loogu sheegaa dadka waya waxaanu ka sugaynaa gabagaa siyaasi how how hobow maheley wayaabaw hebelow heley siyaasigan sirtaya beenta iyo dhacow saaxiiba sawdka iyo eegmada oogada sarane uga eg soomaali satrigane saliidiga la siman kana sundheereeyo waa inaan sifaadiyo tilmaam idinka siinaahe awalba saliidiga waxaan daba socdo amarka siinaayo sunnada kitaabkii allana doolar laga siiyey sumcad iyo damiir malahay waa qurun maqaar saara sigaarkaya subaakada waxay ku dhex cunaan suuqa inadaya macsida xeedahay igu dharsiibtaan salaadaha markii lagu jiray wada tarqaamaan saddex laha qamriyahay hamsaa eber ku siiyaan siyaasigu shaqaalaha markuu waxuu saxiixaayo wuu suuxsan yahay oo ma ogo wuxuu samaynaayo sidaas iyo siyaalkaba xumaa lagu sifeeyaahe soomaali badankeedu way fahan sarreeyaane inkastoo sumcadarnayda iyo gobol marihii saaqay inta samaha jecel baan rabaa inaan warsiiyaahe awalba nin sariirkii ow seexan tago laga salbaaraayo ee suuli kaamira la suray ku saxaroonaayo ee safar haddow aadi tago laga xiraa suuqa oon socod dhulka hawa ka qabin samada mooyaane sidaas qola ku nool dowladnimo laga sugaa maantay saakay ruuxi maanlihii waleed kuma sirnaadeene siyaasiganka dheeraada wou idin sixraayaahe
aad baad umahadsanta kaasi wuxuu ahaa abwaan cumar laashin oo qadka telefoonka ugu warramay idaacadda islaamiga ee alfurqaan cumar allah ku barakeeya assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu wacalaykum asalaam waraxmat ullahi wabarakatu سأبقى فخورا بإسلامي
guud ahaana intaas ayaan ku soo afmeeraynaa barnaamijka dhuwaxa waraysiyada waxaan u mahadcelinaynaa walaalaha barnaamijka nagala qaybgalay iyo dhegaystayaasheenna tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mida waxaan idinku dhaafaynaa fii amaaniillaah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh والسلام